بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار inta ana guda kelimada gudagelin waxaan qabsanayaa dadka kaamerooyinka wax ku sawiraya aan ahayn kuwa cajaladaha ee duruus ahaan looga faa'iidaysan doono waxaan ahayn dadka kaamerooyinka wax ku sawiraya ama telefonada wax ku saray sawiraya waa mamnuuc leanno sawirka mar haddaan laga faa'iidaysanayno ama darsi ama dacwo aan lagu gudbinaynin asal wuxuu ku yahay baaqi ku noqonayaa taxriimka marka ma saamaxayno mana banaana sa iyadoo marka waa ka cudur darayna insha allahu tacaala ha la iska ilaaliyo kelimada caawa aan u ballansannahay saan horeyba u sheegnay cinwaankeedu waxa weeyaan assumaan bayna alaalaam waalamaan soomaaliya oo u dhaxaysa xanuunyaal haya iyo yididiilooyin muuqda yacni xaalad halisbay ku jirtaa xanuuno waa hayaa oo dhib daran waa ku jirtaa yididiilana iyo rajana way qabtaa isla rajada haddana waxaa garab yaalla cabsina waa garab taalla ciwaanka muxaadaradu ama kelimadu waa taas ma doonayo inaan taariikh dheer idin galo oo maxay ahaan jirtay soomaaliya waxaa la yidhaahdaa maraaxishay soo martay warkaa dheer ma doonayo inaan galo laakiin wadayga maanta ay ku jirto iyo xaaladihiisa qaybo ka mid ah inaan tilmaamo ayaa ujeedadeedu ay arrinta soomaaliya marka waa arrin runtii mucaqad ah fii gaayati tacqiid waxaa yeelay waddan labaatan sano ku dhawaad dawla ma-aan ah intaana mashaakil ay ka socotay waa naazila min annawaazil waxay culimada fiqiga u yaqaanaan naazilo waa masalo adag mar hadday sidaas tahay cilaajka iyo daawada iyo dhibkan maxaa la iga bixi karaa iyo xaaladaha kolba isbedbedelaya aragtida laga qabaayo inay kala gedisnaato marka la yaab bale leanna qabicada qadiyada saas qadiyadu mar hadday macadka tahay naasilana ay tahay waxaa ka mida dabeecadeeda inaan la isku waafaqin oo aragtida ku kala gedisnaato dabeecadeedaa keenaysa dhinacyo kooban baan marka aniga aan doonaya insha allahu tacaala in hadalkayba aan ku koobo mar dhow baan aniga ka yimid sida la ogsoon yahay soomaaliya waxaan kuu tegay martiqaad rasmi ah oo aan ka helay culimada soomaaliyeed qaar ka mid ah oo la baxay magaca la yidhaahdo lajnat lmusaalaxa watafsiix qayb culimada soomaaliyeed ka mida weeye way nala soo xidhiideen arrinta soomaaliya inay ka fadhiistaan oy ka hadlaan ayay qorshaysteen dhowrkii culimada ay gutaan inta tabartoodaa culimadii soomaaliyeed wixii dibadaha jiray bay la xidhiideen intii ay kari kareen martiqaad bay ufidiyeen in lagala soo qeyb galo shir ay qabanayeen markay nala soo xidhiideen culimo koox oo soomaalida kenya joogta culimada ka mid ah ayaa meesha lagu fadhiistay waa la tashaday markii la rogrogay kadib waxaa la isla gartay in shirkaa laga qayb galo oo wixii talaa lagu biiriyo wadanka maslaxadiisana ra'yi iyo tale laga geysto fadhigii culimadu meeshan ay fadhiisteen waxaa la qorsheeyey inay baxaan saddex nin oo ay ka mid ahaayeen sheekh maxamed cismaan carasow iyo axmed xasan mursal shacma suudani iyo aniga saddexdanadaas inaan shir ka qayb gallo ayay culimadu qorsheeyeen waxaan baxnay shan iyo tobankii bishan bishii hore bishii labaad maalin axaday ah shirka culimadu hortana ayuu bilowdo sabtigii buu bilowday annagana axaddii baan baxnay axaddii markaan baxnay isniintii galabni baan tagnay maxaa yeelay ruudka noogu dhow ama jidka noogu dhow wuxuu noqday inaan marno dubay kadibna jabuuti aan salaada ku marno kadibna sidaa xawar aan ku tagno hargeysaan haddana salaada kusii marka jid dheer oo markaa taqriiban afar iyo labaatan sac ka badan ah oo safaraan galnay maxaa yeelay jidkan tooska ah oo nairobi muqdisho ah xoogaa ugu dahabsanaa oo maalmaha uu baxayo haddii aan sugno waxaan ka yaabnay inaan ka daano shirka safarkaa kadib waxaanu tagnay magaalada xawar shirkii culimadoo socda laba beri maalinkii saddexaad ayaan tagnay oo ka qayb galnay shaksiyan aniga waxaan isleeyahay safarkaasi aada buu faa-iide iigu laha maxaa yeelay waktiga soomaaliya oo nin kastoo soomaali ah meel kasta uu joogaba wuu danaynayo markaad banaanka ka joogto iyo markaad dhex gashaayo suuradu waa kuu kala duwanaanaysa yani nabiga sal alay slam xadiiskiisi baad garanaysaan xadiis abi hurayra ee rasuulku yihi sal alay wasalam laysa alkhabaru kalmucaayana warka iyo il aragsiga isku mid ma ah shayga markuu khabar iyo war kugu soo gaaro iyo markay ishaadu qabartood la noolaato isku mid maaha hadalkaasi dadka qaarkood waxay ka dhigaan maamaam ama murti laakiin waa xadiis nebiga ka sugan sal alay slam laysa alkhabaru kalmucaayana خطيب الرصاري البغدادي عن ابي هريره كذلك الطبراني في الاوسط عن انس بن مالك وكوريه سبب انت كدر نوح الرصاري احمد في مسنده طبراني في الاوسط حاكم في المستدرك من حديث ابن عباس لفظي شنو واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينه وركه هي اركتيب اسكوميدنا إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل الله تبارك وتعالى وأشهر نبي موسى وحي قوم كيسي سميين وديري عابد كيسي فلم يلقي الألواح وركي مكو الله أشهر لوحيدي نبي موسى مو صنفور هو الحناقي وكحماذي وكعضوذي laakiin ma uusan gaarin xadu alwaaxda suura xadu alwaaxda suura ma gaarin falamaa caayana maa sanacuu alqa alalwaaxa fankafarat buu nabigu sal markii intuu soo tegay uu u yimid oo uu arkay waxay samaynayaan xaaladiisu tii hore mawqifkiisu waa ka adkaayo intuu cadooday buu looxyadii tuuray ilaa ay jajabeen buu nebigu sal yaa markii hore u warramay allah baa u warramay laakiin warku ma gaadhsiinin inuu looxyada tuuro markuuse xaalkii u yimid oo arrintii u arkay waxay gaadhsiisay arabku wuxuu gaadhsiiyey inuu alwaaxdii tuuro ay weliba jajabto xadiidkaasi waa xadiid nabigeena ka sugan sal alay slam sheekh albanina wuxuu ku saxixinayaa mashkaat almasaabiixa iyo sidoo kaleeto saxiixu jaamic saqiir xadiidku waa sugaya marka muhiimadan kale marka waxa weeye waaqic mucayana markaad banaanka ka jogto dhegaysanayso iyo marka aad dhex tagto farqi weyn baa udhexay si gooniya marka aniga runtii faa'iiduu ilahaa waxyaalo fara badan iyo macluumaad fara badan oon moogaa oo maqal igu ah baan wax badan sidii loo sheegayay si ka gedisan usoo ogaaday wax badanna xaqaa'id baan soo ogaaday wax badanna weliba ay sii dhaqmay inta kadib waxaan doonayaa hadalkayga inaan ka dhigo calaa shakli maxaawir يعني محاور محور محور هنا مقابل يعني إن شاء الله إن شاء الله تعالى قصة تيكون وحويان بس فربضان بل هنا الصورة غور إذا فهم سيكر الكبير عدي أركتي معينة كتابة سينا إن لو عدو دارو لسكبير رأي قابونا إنو سنكبرت كفش عنين إن لغو الشيبه ومهم وعلي مهم tusaale noocaas oo kale aba inaan ogaano wabittaali seebaa dhulkaas iyo ummadaasi qadiyadeeda wax looga qaban karaa bal inaan tilmaamo ka bixino inaan asiibnana waa dhici kartaa inaan ku qaldanana waa suurooda mixwarka koobaadi waxa weeye inaan seexo oon tacariifiyo jihada noo yeedhay lajnat lculama lajnat lmusaalaxati watasxiix bal waxay yihiin in wax yar qeexid ah ka bixiyo ilaa waktiba ummadda soomaaliyeed waxay dareemaysay in dawrkii iyo kaalintii culimadu maqan tahay qadiyada soomaalida ama qadiyada soomaaliyeed xarakaadka iyo axsaabta iyo ururada dagaalamayay ee la dagaalamaya cadowgii waddanka soo galay khilaafkii ay iskhilaafeen wixii ka dhex dhacay dawrkii ay culiman ahaan jirtay ee musaalaxo iyo tasxiix iyo khaladaadka jiri inxiraafaadka in la saxo inay maqan tahay baa ilaa muddaba la tabayo dadka qaarkood ay tabayeen isweydiinaya taas marka waxay keentay bal arrintaa in laga tashado sidii loo gudan lahaa dowrka isaga waxaa dhacday magaalada jalalasti inay isugu yimaadeen koox ka mid ah kooxihii waxaa la yidhaha kooxo kamid ah fasaa-ishii dagaalamaysay ciidamada etoobiyaanka la dagaalamaysay si ay waddanka uga saaraan markuu khilaafkii adkaaday kadib kooxahaasi markay isugu yimaadeen waxay u arkeen inay daruuri tahay in culimada soomaaliyeed ay isu yimaadaan dhibkan jirana ay xalkiisa raadiyaan waxaa ka dhashay in culimadii ay isugu tageen tiro aan yarayn taqriiban magaalada furco dhowr bilood ka hor markay isugu tageen waaqica arrinta soomaaliyeed bay ka hadleen tadaawuleen rogrogeen shirkaa waxaa loogu yeedhay culimo badan annaga waana loogu yeedhay rag kaloo dibadaha jira waa loogu yeedhay laakiin raggii loogu yeedhay in badanoo ka mida mayna tegin shirka culimadu markay isugu tagtay waa midka ay ku sameeyeen magacan la yidhaahdo lajnat lmusaalaxati watasxiix meeshaasuu ka soo baxay lajnadaasi marka waad garanaysaan ujeedadeedu waa laba qodob qodob waxa weeyaan dad ishaya in la musaalaxeeyo oo la heshiisiiyo qodobka labaadna wax khaldan in la saxo labadaas tiiru ah musaalaxa oo heshiisiin ah iyo tasxiix oo khaladaad jira sixidooda ah labadaa qodob baa marka jaargetka u ahaa culimadii markay fadhigii dhamaysteen waxay ka soo saareen bayaanaad fataawi sharci ah qadaayaad markaa taagnaa inay ka hadlaan sidii markaas iyaga ula muuqatay inay uga hadlaan bayaanaadkoodiina waa kii la soo geliyey warbaahinta warseedyada waad ka heli karaysaan meeshaasay ku baahiyeen xaaladii markaa taagnay bay ka hadleen culimadii meesha isugu tagtay markay halkaa dhamaysteen waxay bilaabeen inay furco baabuur ka soo qaataan way waddanka soo dhex maraan meelihii ay ka soo galeen raggii dagaalamayay iyo kooxahoodii kala gedisnaa way soo dhex mareen ilaa waxay soo mareen magaalooyinka o dhan dadkii markaa kooxihii meesha joogay oo dhanna way la kulmeen cadaaday soo mareen dhusumareed bay soo mareen balogweynay soo mareen muxuu ahay waa soo socdeen ilaa xamaray ka yimaadeen xamar markay yimaadeenna juhuuddoodii iyo dadaalkoodii bay wadeen oo ah khaladaad jiro oo markaasi sharcan saaxada yaallana sidii loo fixi lahaa walaalahana in laga shaqeeyo qaysanaantooda in laga baxo la mideeyo labada qodob bay marka kala hadlayeen qasadkooduna ah culimadaasi magaalada xamar bay yimaadeen safartoodii kusoo dhammaatay taqriiban kooxaha ama fasaa'isha intooda badanna way la kulmeen qaar yar ama qaar ka mida oo ka cudurdaasi waa jiraan laakiin aqrabkooda way arkeen oo way la kulmeen taas mid bay ahayd waxaa ku xigtay markaan tagnay xajkii hadda ugu dambeeyey magaalada maka ayaa haddana rag culimadaa ka socdaa soo xajiyey culimadii soomaaliyeed ee xajka tagtay bay isugu yeedheen qayb ka mid a kolba intii ay heli kareen iyo rag maka sii joogayba ayadana fadhi baa meeshaa lagu qabtay annagu waan tagnay raggan ay kenya ka tegay qaar ka mid a fadhiga isagana waxaa ka soo baxay bayaanaadka laga yaaba aad aragteen iyagana warbaahinta lagu baahiyey warseedyada la geliyey oo iyadana qodobo markaa taagnaa ay culimadu kaga hadlay intaa kadib waxaa socotay qalqaaro ah in shir weyn lagu qabto magaalada xala qabanqaabo noocaasa socotay iyadoo taasi ay socoto qasadkuna uu yahay khilaafka gudaha ka jira ee kooxaha dhex yaalla sidii lagu dhammayn lahaa khilaafka banaanka ka jira oo raggii banaanka jira ay khilaafeenna sidii loo isagana loo cilaajin laha loo daaweyn lahaa iyadoo sidaa arrintu ay u socoto ayaa marka xaalku isbedelay oo raggii qaarna uu dawlad samaysteen oo nidaam dhisteen ragna ay muxuu ahaaye kasoo horjeegteen xaaladaasaa marka waxaa kusoo hagaagay muctamarkan hadda aan ka qayb gallay oo culimadu ay ku magacaabeen muctamar almusaalaxa ama muctamar culamaai somaali lilmusaalaxa watasix muctamarkaasi wuxuu bilowday afar iyo tobankii bishii labaad labada kun iyo sagaalka sanadkan ilaa wuxuu socday sagaal iyo tobankii bisha labaad taqriiban lix beri buu socday oo maalinka lixaad uu khatim ahaa iyo gabagaba u ahaa waxaa ka soo qayb galay muctamarkaas ilaa afartan iyo dhowr culimada soomaaliyeed ah oo qaarna waddanka gudihiisa ay ka kala yimaadeen qaybaha kala gedisana waddanka qaarna ay banaanka ka tageen dadka meesha isugu yimid iyo culimada meesha ku kulantay ma ahayn itijaah mucayana ma ahayn saxawada itijaahaadkeedao dhan baa ku jira yani qayb ka maqay ma jiro itijaahaadka markan aan ka hadli doonaa insha allahu tacala ama kuwa xarakadiida ha noqda ama kuwa xarakaada ha noqda ama xarakaadka kala dusu duwan ha noqda wax ka maqnaa ma jiro waa la isugu yimid maxaa yeelay muhimadda taalla ee culimadu markaa isugu timid baa waxay ahayd qaabsi mushtarak ah iyo mushkilo ummadoo dhan u taalla oy waajibka sharciga tahay in laiska kaashado looma kala hadhin marka waa laisugu yimid muctamarku marka dabeecadaasuu lahaa waxay soo saareen marka qaraaraadka iyo go-aamada iyo bayaanaadka aada aragteen oo iyagana warbaahinta lagu baahiyay bay soo saareen mid warkaasi aan intaa kaga baxo oo ah inaan bal waxoogaa idin qeexo culimadan magacan leh iyo waxa ay yihiin mid warka labaadi waxa weeye saaxada marka ay culimadu shirka qabanayaan ilaa iyo hadda waxaa ka jira dhowr quwadood quwadaha saaxada yidhaahda bal ayagana inaan waxoogaa ka bixino waktiga ka bixino maxay yihin wax qarsoonna maaha sir qarsoon maaha oo hadda sir caawa aan faafinayno laynaga qori doono ama sirdoonku ay khajilan doonaan maaha waa wax warbaahinta ku baahsan cid walbana haagsanta waxay markaa qayb ka qaadanaysaa inaad fahanto waaqica jire ee abuurmay si aad bal u fahanto qaraaraadkan culimada iyo go-aamadooda haddaad tala ka geysanaysana tala saxasaa u geysan mastaladaas say u waafaqdo waaqica u waafaqdo macna suura macnaha inaan ka bixino yani قوتك أما القوى القائمة في الساحة أما في الميدان حتى وقتك أنت حاليا كو وحوي ضربك أما قيس الكوبات ونظامك جبوتي القصر السميعي وولاليه maxaakiinta ka tirsanaan jiray qaar ka mid ay awood qaybtii la sameeyeen dawladdii horay u jirtay xubnaheedii intoodiiba qola warradaas waa nidaamkaa kusoo dhismay jabuuti kusoo dhismay qolyaha jabuuti kusoo dhismay iyo nidaamka jabuuti kusoo dhismay gudaha waddanka wuxuu ku leeyahay ciidamo lagu xisaabo iyo kuwa rasmiyaba dawladdii hore ee waddankai axmaarada soo gelisay iyadii axmaaradiina israaceen oo baxeen ciidamo ka haray baa jiro oo jooga waddanka jooga khaasatan magaalada muqdisho ciidamadaasi waxay u xisaabsan yihiin nidaamkan ama dawladdan jabuuti kusoo dhigta waa garab qaybta labaadi waxa weeye maxaakimkii qayb ka mid ah oo uu hogaaminayo ama uu hogaamin jiray muxuu ahaayey sheekh cabdulqaadir cali cumar oo hadda wasiirka arrimaha gudaha ah janaax iyo garab tan oo maxaakimkii ah oo isagu uu hogaamin jiray ayagana waxa uu lagu xisaabiyaa uun muxuu ahaayey ama xisaabtada dawladda xisaabsan oo maadaama dee odaygoodii uu noqday wasiir noqday tabcan ayagana uun dawladdaasaa laysaga xisaabiya laakiin waxaa cajiib oo mulaaxado leh nimankii iskamooryaanta ahaa ee dawladdii hore ka hadhay ciidanka ah walaalahan wadaadada ahee soo dagaalamay ee cabdiqaadir odayga u ah way diideen inay ku darmadaan ciidamadii ugaandhiyaanka oo xafiisyada jooga oo meelaha maamulahayana iyadana inay ku darmadaan diiday saldhigyo gooniya magaalada ka joogaan oo ay fadhiyaan waa rag noocaas ayaga ahaan aragtidooda niman muxuu ahaaye mawqif ahaanta dadku waa kala duduwanaan karaa laakiin sida uun xisaabta meesha taalle dadweynuhu ay xisaabahayaan ama aragtida xisaaban sidaas qolaba qoladaas waa nidaamkaas jabuuti kusoo dhismay iyo gudaha waxa uu ka yahay qolada labaadi waxa weeye waa ciidamadan amisomka la yidhaahdo ee ajnebiga ah ee ka kala socda waddanka uganda iyo burundi ayaguna kollay barabtay waddanka kusoo galeen waa la ogaa wixii ay geysteenna waa la ogyahay maqabtoona laakiin waa quwad jirto oo waddankii joogto waxay gacanta ku hayaan airboortka iyo dekadda iyo xafiisyada dawladda intaba iyaga gacanta ku haya khaasatan weliba ciidamada ugaandhiyaankaa baa gacanta ku haya kuwa burundiyaanku iyagu waxa weye meel bay isaga xaraysan yihiin oo naftooda unbay ilaaliyaan ayagu hadda mawqic muhim oo ay joogaan ma jiro laakiin iyagun baa iswaardiyeen qoladaasina waa qolo jitawa qoladaasi marka waa meelaha ugu khatarsan ee aragti ahaan lagu kala gedisan yahay waana insha allahu tacala waa tilmaami doona waan ka hadli doonaa qolada saddexaadi waxa weeye waxaa hadda lagu itlaaqi karo fasaaisha hubaysan oo raggii etoobiyaanka lasoo jihaaday ah sida qoladii hore aan sheegnayba isla markaana hadda xukuumaddan kusoo dhisantay jabuuti aan ictiraafsanayn oon la haysanayna xukuumadda kalsoonina aan ku qabin qoladaasina waa laba qolo niman la yidhahdo xisbulislaam oo markuu samaysmay ka xisbi ahaan macnaheeduna ay tahay afar kooxood oo isu tegey afar kooxood oo fasaaishii jihaadaysay ka mid ah oo isu tegay wey qoladii reer raaskambooni mucadkar la yidhahdo mucadkar faaruuq ama caamole loo yaqaano qolada saddexaad oo jabha alislaamiya nimanka la dhihi jiray ah iyo qolada afraad oo maxaakiimta qaybtii uu hogaamin jiray muxuu ahaay sheekh xasan daahir ama doctor cumar iimaan oo oday u ah wasaa'il iclaamkuna markay sheegayaan waxay yidhaahdaan janaaxu asmarayda janaax asgarabka asmara magacaas kulli iyagu loo bixin baan umalayn laakiin waa lagu dhejiyay kuwana waxaa la yidhi janaaxu jibuuti kuwana waxaa lagu magacaabay janaaxu asmara qolana halkaasay ku hadha qolana xagiya afartaa kooxooda isku tegey oo hal maamul wada samaystay iyo hal hogaan ciidamadoodiina isku darsaday ayaa waxaa la yidhaahdaa alxizb alislaami meelo ka mida waddanka gacanta ku hayaan magaalada muqdishona qayb qaybo muhimay ka joogaan qolada saddexaad ama waxaa dhihi lahaa farca labaad ee qaybtaa ka mid ah waa qolada loo yaqaano xarakatu shabaab almujaahidiin oo iyaduna qaybo waddanka ka midana haysata gacanta ku haysa magaalada muqdishona ayba ka joogta masaa-ishaas dambe ee labada qaybood hadda aan ka dhignay ama labada qaybood u kala yaalla hal qodob waa ka dhexeeya halkaa qodobi wuxuu yahay aqoonsi la-aanta xukuumadda waa waa qodob ka dhexeeyo kalsooni la-aanta iyo inay yihiin niman khayaamay midhihii jihaadka halkaa horta ugu wada taaganta laakiin see loola mucaamaloonaya iyo xukunka ay qaadanayaan waa ku kala duwan yihin yani fikriyan iskaga mid maaha waaqica sida loo waajihaya hadda abuurmay iyo mafaahiimta qaarkoodna waa ku kala gedsan yahay yaana laba quwadood oo ka jira ayaguna waddanka jira wa taasi waxa weeye marka waa awoodaha ka jira markaan ka hadlayo iyo waaqican hadda aan sawirayo waa gobollada koonfureed iyo gobollada dhexeer qaybo ka mid ah laakiinse kama hadlayo somaliland iyo puntland iyo kama hadlayo kuwaasi waxa weeyaan muxuu ahayey waa wadka kale ku jiraan ee qaybahan dhibaatada badan ka abuurnay wayaan waxaan ka hadlayno ee aynu muxuu ahayey aan macluumaadkan aan sheegayna ay ku saabsan yihiin sidaa markii ay u kala jiraan waxaa isagana micwarka afraad ee mudan inaan wax ka tilmaano ah shacabka iyo aragtidiisa waxaa la yidhaahdo muxuu ahay ru'yatu shaaric waxaa la yidhahda ru'yatu shaaric aragtida jidka ama aragtida dadweynaha say waktigan xaaliga aragtidoodu see wey shacabka khaasatan bidaat been bulsha iyo eriyooyinka ay dagaaladu ka socdeen wuxuu dareemayaa inuu dhib aada u fara badan soo maray oo ficlan dhib weyn ayuu soo maray oo muddadii labada sane ugu dambaysay hadda dagaaladii ethoobiyaanka lala galay ciidamadooda lagu jiray shacabkuna wax ka galay fasaaisha mujaahidiintuna ay ku jireen oo loo kala haday dhib aan yarayn baa dadka gaadhay maalintii maxaakiimta ay taagnayd bay ahayd oo dagaaladii ehliga ahaa iyo qabaaishii islaynaysay waxoogaa inta laga soo bogsooday magaalada ay markaa maxaakiimtu gacanta ku hayeen oo amnigeedu roonaa maalinkaasaa tegey maalin maantana way igu xigtay taqriiban magaalada muqdisho waxaad dareemaysaa farqi aada u weyn waxaa la dhihi karaa dagaaladii ahligahaa dhibkay u geysteen dadka sagaashan goor waxaa ka badan dhibkii u geystay dagaaladii ethoobiyaanka lagula galay magaalada burburka magaalada ku yaala iyo dadka dhibaatada gaartay khaasatan meelaha dadku ay ugu qaxeen markaa kasta oo ceelasha iyo meesha muxuu ahaay afgoy iyo xamar udhaxaysa iyo dadku ay daadsan yihiin ma tasawar yacni waxa weeyaan bini aadan sidaa u nool iyo duruufta noocaas oo kale inaad aragtaba mama suuraysan kartid dadku marka dhib aan yaray baa runtii gaaray maadaama dhibkaa ay soo mareen maanta ethobiyaankii iyo ciidamadoodii ay baxeen shacabku waad garan kartaa markiiba waxaa ka qaadacday oo isfahansiiyey khalaas dagaal waa dhammaaday dagaal waa dhammaaday aan nasanno guryaha nagi aan ku noqonno waxoogaa naf neefta hanaga soo baxdo aan nafisno dagaal waa dhammaaday waxa usii kabadgeliyey arrintaa iyadoo sii taageeray waxay marka ka qalantay baa dhihi lahaa taa iyada ah in ay nidaamkii jabuuti lagu soo dhigtay taageero ay ufidiyaan taageero la dhihi karo waa aqlabiyo aad u badan nisbadeeda anigu ma xadiri karo ayaa shacabku waxay taageersan yihiin khaasatan goobihii dhibaatooyinka ka dhacan intooda badan waxay taageersan yihiin nidaamka jabuuti lagu soo dhigtay waa ma ka garan kartaan istitaaga lagu sameeyey iyo marka idaacadaha ay ka hadlayaan iyo waad garan kartaan sababtu waxa way dadkii waa daaleen waa mid iyo waa wadaad iyo waa kaahin iyo waa taasir iyo waa amiin inaga dhexdeena taalla haddaynu wadaadano laakiin dadweynuhu ninkii nadiif ah ee muxuu ahaayey aan lagu aqoonin daroogo iyo muxuu ahaayey jaad iyo qashin iyo aan lagu aqoonin wadaad boordawe waa midda labaade laydinka garawsan maayo shariif wadaad maaha waxkasoo baqida leesh leanna shalay markaad waddanka qaybihiisa koonfureed gacanta ku hayseen ood fayoobeydeen oo cidina idinla dagaalamaynin soo idinku maydaan madax ka dhigan oo maydaan dhiwaanka ninkii madaxda loo ahay loogu akhyaarsana ya maanta wuu ridoobay iyo waa gaal iyo waa khaa'in yaa idinka dhegeysan marka dadweyne waxay leeyihiin war nimankani intii hore ninka waa wateen kursiga markuu ku fadhiistay bay ka xanaaqeen sooma rajul shaarica banaanka joogaay hortooda hoose iyo dooda adiga dhexdaada taalla ma oga so dawladdan marka dadweynuhu waxaa hogaaminahaya wadaadaha hogaaminaya maxaakiimtii shalay lixda sano wadanka nabadda kusoo celisay khayrka keentay lix bilood baa dhinahaa lixda bilood wadanka khayrka kusoo celisay nabadda keentay odaygeedii baa hogaaminaya dawladda aduu ka fuji waa kale waxas ah ya waa mid qanaacada bulshada wax badan bay ka qaadatay waxaa qayb muhimoo ka qaatay sidoo kaleeto oo la dhihi karaa xukuumadda ama nidaamka kusoo dhismay jibuuti oo iclaamiyey in shareecada islaamka uu waddanka dastuur uga dhigay ayadoona masale waxay noqotay aan sahlanayn iska qaad iska qaad mobilka dunya meesha marka waxaa yaalla dawladdii hadday leedahay shareecadii baan ku dhaqmaynaa oo waddanka ayaan uga dhigaynaa dastuur rasmiya shareecada islaamka aan uga dhigaynaa hadde waxa weeyaan warkaa waa la isku sirhayaa iyo muxuu ahaaye gobolda la isaga boodahaya iyo kuma kalsooni iyo war jira ma aha iyo waa lagu meelgaaraya wakti baa la doonahayaa in lagu qaqaato waxaasoo dhan waa tafaasiil innaga inoo taalle laakiin dadweynaha shareeca waddanka lagu dhaqahaya yaa sheegay sheekh shariif baa sheegay wabilahi tawfiiq marka waa idil war wadaadow wadaadow haddaad shareecad u dagaalamayso shareecada waata haddaad kursi rabtayna hadda masalada waa masale kale yaan laysir oo diinta yaan laysuma kirin balle ya waxaan ka warramayo waa aragtida dadweynaha iyo shacabka siduu arka wa suurad baktiis ah oo rajulka shaaria uu fahmi karana waa taas arrintaasina iyaduna arrin qayb weyn ka qaadatay bay noqotay dawladdu shareecadii bay soo wadaa golihii wasiiraday marisay golihii baarlamaankana way marinaysaa shareecadaan raadinaynay khalaas digoo dhan hadduu dhammaanayaa wabilahi tawfiiq dhibka inaga daay waxyaalaha qayb ka qaatay bay ka mid tahay iyaduna taageerada shacabka shacabka marka waxaa la dhihi karaa aqlabiyadiisu ra'yigiisu xaq ku jira dagaalna ma rabaan sabab hadda dagaal u dhacana ma arkaan aragtidaasna waa aragtida shacab waxaa kaleeto iyadana muhim ah oo meesha ku jirto qayb la dhihi kara iyadana way ka qaadatay waxaa faafay waxyaalo fara badan oo sumcaddii walaalihii shalay soo dagaalamay sumcaddoodii iyo jihaadka dimaagtiisii sumcaddiisii waxoogaa dhaawac u geysan kara oo maxaa ka mid a waxaa ka mid a masalan dad la dilay war dadkii waa lalaynaya idintaadka fobxay baa la dilay baa laleeyahay mid tukan haya la fogtay nin akhyaar ahaa baa la dilay dadkii waa la dilhaya waxaa qayb ka qaatay xoolihii oo la iska boobay xoolihii oo la dhacay oo sharikadda la iskaga hagsan mid ganacsadaba la iska boobi midna gurigiisa looga tegiy oo muxuu ahaay waxoogaaga laga qaadan wareer xaji naasir la yidhaah ayaa maalin meel baan kaladib qada ku lahay oday yemani aweeye oo markii laga tago muxuu ahaay magaalada afgoy oo loo sii socdo meesha la yidhahdo maxaa balcad mosa dhulka beeraha waaweyn ay ku yaalaan xasanjooyinka waaweyn ay ku yaalaan meeshaas meeshaasaan marka beer weyna uu ku lahaa baan maalin qada ku lahay oday asalkiisu yeman yahay oo yemankii soomaalida ah oo laakiin beero waaweyn meeshaa ku lewahay meeshuuba degan yahay taqriiban meeshii markaan u tagnay oon qadaynay oo soo kaakacday intaan soo soconay buu buu noo warramay aniga laba nin oo kale kaxayaha ka soconna marka war waxoogaa war waan wala sheekaysanayna wuxuu yidhi habeen saddexaad meeshan waxaa igu soo weeraray buu yihi niman lix miir lasoosoo baabuur wata nimankii iyaga ahaa qoladii waarsigiisa ahaa waarsi buu leeyahay bay qaar ka mida faryo ku qabteen kuwo kaleeto oo u dhawaaba xaqada ku riday way xareen mobeyl baa ka dhacay mobeylkii baa la diray waa la hayay waa la soo diray mise waxaa soo dirahaya rag fasaa-ishii muqaawamada qaar ka mid ah baa soo diraya nimankii waxay la hadleen rag joogay meesha la yidhahdo barca iyo odaygii la hadlay u yaqaana warba ii imaada way yimaadeen meeshii hadday yimaadeen oo mobeylkii arkeen oo aqaarta arkeen waxay yidhahdeen nimankan waa niman ka tirsanaan jiray muqaawamada oo fallaaboobay oo murtasiqo oo dadka dhaca hadda ka horna intaan xidhnay bay xasigii ka fakadeen baka iyagu markaa waxay sheeganayaan markay odayga dhacahayaan oo isku dayhayaan al-shabaab baa nahay buli shabaab marka yani waxa weeyaan suwar noocaas oo kaleo fara badan oo dadweynihii ay hayaan baa meeshu yaalla waxaa yaalla mas'alo ah deg deg iyo fududaysi la fududaysanayo gaalaysiinta dadka iyo ridabka xukunka oo iyadana daahiro muuqata ah waxaa yaalla daahiro kalo in dadkiiba ixtijaaj lagu sameeyo inta la qabsado khaasatan qoladan hay-adaha iyo wixii la xidhiidha kadibna madax furasho laga qaato haydana waa daahiro taala su-aashu waxay tahay marka waxaasoo dhan oo yaalla waxaa lagu xisaabiyey oo qoorta loo geliyey nimankii dagaalamaya laakiin xaqiiqadu waxay tahay taarikh rasmiya marka lagu sameeyo dhacdooyinka noocaas oo kaleeta ah waxay ka dhacayaan dhowr jiho qaar waxa weeyaan rag ka mida kooxaha iyo fasaa-isha soo dagaalamaya mujaahidiinta ah oo acmaasha noocaas oo kale ah samaynaya una samaynaya mafaahiim khaldan iyo cilmiyari daraaddeed waa jiraan lamana inkiri karo waxaa kaloo iyagana jira oo nasiibul asad ama qayb weyn ku leh madaahirta inxiraafka ah cisaaba murtasiqa ah kooxo iska caloosada u shaqaystayaal oo meel gooniyo magaalada ay ka degan yihiin ma jiro laakiin korba intay is uruursadaan bay meel ku hadsadaan markaasay dhacaan dadkana way dilaan waa qaar marka waxa weeyaan maadaama magaca socdo uu yahay wadaadda uu yahay qaar badan marka waxay ku shaqaysanayaan majgii wadaadada iyo fasaaisha mana ka tirsana mana aha cumaamadana waa xiran cumaamadana waa xiran oo dadkii markii yidhaha maxaa sidan u samaynaysaa urur ururada ka oo dadkii markii yidhaha maxaa sidan u samaynaysaa urur ururada ka mida sheeganaya waa kuwan hadda soo sheegayo kaleba qoladaasi waxaa loo yaqaanaa muqaawamada xorta ada loo yaqaana muqaawamada xorta wax xidhan ma jiro ayaguna waa nimanka nimankaasi waxay samaynayaan waxaa dadweynuhu ku buuxinayaan kasada muqaawamada aan dadku ma kala garanayaan nin ximaamo qabo ximaamo tuban baa aniga dhacay buu leeyahay ma kala yaqaanaan marka qolan oo qoladaas qodo kaleeto waxa weeye waa waxa loo yaqaano argoobsi dhacdooyin horey u dhacay maadaama waqtigii amni uusan ka jirin waa la kala argoosanaya ayadoo wax iyadoo wax qarsoon maaha qodo saddexaad baa afraadtaa jirto ah dad etoobiyaanku markay waddanka ku jireen iyo nimankii la socday ayaa abuuray waxaana loo abuuray intay falal ku kacaan khariban in markaasi loo saaro muxuu ahaayey raggii dagaalamaya loo saaro waana taab ay cadowku sameeyo si loo dilo sumcaddaada qadiiman waxadiisa waa waxay sameeyaan laakiin kullu daalika waxaa qod isku soo ururi kulli waxaa dhacayo oo dhan dadweynihii waxay rumeeyeen inay ka dambeeyaan raggii muxuu ahaay wadaadada ahay fasaaishii dagaalamay halkaa marka waxaa ka soo baxay nooc nufraa sumcaddii oo dhibgaaraya dhibaatooyin dadweynihii oo muxuu ahaa dibsan mashaakishaasa soo baxay wax qaa'imoo saaxadaya lay noqotay waxaa qayb ka qaatay ayada lafteeda oo in beedaasi la saaro waxaa qayb ka qaatay walaalaha hogaaminahayay raggii dagaalamayay iyo fasaaisha oo arrintaa iyada aan siinin mudnaanteeda sidii loola dagaalami lahaa oo macnaha warbaahintana aan iskana daryeelin lana dagaalamay masaajidda intay yimaadaan aan sixin oo tasbiixaad masiigan qaadanayo iyo xoolahan la qaadanayo iyo dhibkan dhacaya annagu ma samaynayno mana jirto cidda iyaga ka mid ee samaynaynasana aan dabagelin oo sidii la rabay aan wax uga qaban qolyahan hadda aan sheegayno loo yidhaa loo yaqaano muqaawamada xorta loo yaqaanaan ayaga laftooda qaar badan bay ka yaqaanaan muxaarabadooda iyo tabagalkooda iyo waxkaqabadkoodii way ka gaabeen waxa ku yuqaan intaasoo dhan oo isu tagtay baa waxay keentay marka wixii xunba xawaaye wixii xunba wixii in loo saariyo isagii u aamusan yahay kama hadlayo shib weeye waxan ma tafsiilinayo raayulcaadkii ma saxayo taasi waxay keentay marka waxanaad maqlaysaanoo muxuu ahaaye yani waxa weeyaan muxuu ahaaye xataa dadkii khaafadii in badan oo ka mid a ay rumaysteen khaafadii in badan oo ka mid a ay rumaysteen inxiraaf waa jira ficlan inxiraaf waa jira ficlan oo camal jira inxiraaf waa ka dhalanaya laakiin camalka iyo mazaahirta noocaasa ah waa mushtarak oo jihooyin dhowr ah baa yani canaha ka warqay qaadanaya oo wadaagaya macnaha sidaas daraaddeed baa culimada markii magaalada inta layidhi wadanka la yimid ay culimadu isku dayeen tarsiixinta culimadu inay wax saxaan isku dayeen qodobada ay xoogka saareen oo masaajidda iyo muxaadaraadka iyo tawjiihaadka iyo xoogka waxaa la saaray in qabaayaadkaa la tarshiyo oo dhiigga laga hadlo oo xoolaha ruuxa muslimka laga hadlo oo laga hadlo muxuu ahaayey qadiyada tagfiirka iyo ridada iyo dawaabideeda laga hadlo oo laga hadlo qadaayaadkan si cumuumana loo cinaajiyo ayay marka culimada bilaabeen markii masaajidda ay ka hadleen oo qaabka wax u tawjiihiyeen iyo wasaa'ilulciraabka iyo warbaahinta ayaa fasaaishii muqaawamada rag ka mid a ama qaar ka mid a waxay u qaateen oo ifahmeen wadaadadani masaa-ishan ka hadlayaay dadweynihii bay muqaawamada ka hor keenayaan xaday qaar ka mid ay gula doodeen oo waxay yidhahdeen wareeda idinka intii wadanku dagaal ku- ka socdayna waan xarko oo waan maqnayna markaad wadankii timaadeenna waxaad ka bilowdeen ceelihii mujaahidiinta waa inaad sheegsheegtaan oo muxuu ahaay dhiig bay daadiyaan hawlay dhacaan kanay sameeyaan wax inaad arktaan inta muxuu ahaay ma waxaa la idiin soo diray inaad jihaadkii mujaahidiinta ka hor timaadaan marka waxaan ku yidhi waajibku wuxuu ah inxiraafka iyo khaladaadku ma jiraan mise ma jiraan horta waa jiraan طيب انت العلماء اللي سوق يعني يلا مسؤولية عن غير ما عرفنا تعرفت لكن انت غيركين تحنجرينك مع السعودية صح وش انت تحمل الله ينضلوضة فلا لا يوسع طيب هذا هذا كأه مصدر فشي ويدا وأدين ويدا ما أموت ما ما أموت وواجب شرعية يعني العلم قصارا مصلحين قصارا وهي خلد الشراء إلى الصحوة haddii markaasi muxuu ahaaye jinooyinka qaarkooda ay marka u qaataan in iyaga dhibaata kusoo gaadhaysana ma ahe wax weeyaan in la qaato weliba waxaan u keenay qisadii nabiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam oo ahayd suurat lqafar markuu rabbi ka hadlayay tabaaraka watacaala fircawn fircawn iyo nebi muuse markay kulmeen oo fircawn uu doonayay inuu nebi muuse sheegashadiisa iyo barnaamijkiisa ka hortago muxuu ku yidhi alam nurabbika fiina waliidan walabista fiina min cumurika siniin wafacalta faclataka alatii facalta wa anta min alkaafiriin soomaalan adoo yar ku korinin buuri waktina soo dhexdanada maadan joogi jirin ficilkii la ogaana soomaadan samaynin aninkii kubdiga u diri jiray facalta faclata kaladi facalta wa anta min alkaafiriina adigoo abaallaawa abugay kaafirkan hadda gaalki lagama wado ila fircoon gaal maba yaqoonin sooma waxaa laga wadaa abaallaawa laanna kelimatu kafara waxaa la yidhahda laga keena bimacna kafara shayga markaad qariso abaalkii lagu galay haddaad qariso ood muujin weydo marka waxaa laleeyahay kafara ومد نبي شيء في العبد دورك وتكفرنا العشيرة ويلو وأنت من الخاسرين وأنت قلني إحنا أبو قطي ويل يقبل أهي خلط رأس كشي مركز هذا أنت تسوه ولكن ما أنت ولدت بالوقت قلني نقول موسى الفجر يا قال فعلتها إذا وأنا من الضالين مركز من فرعون روح dadkaan leeda waa ku garanhaya ha tawxiidka iyo risaalada umaad warkan kaga hortegaysa dhacayadaad ula jeeda madi laakin muxuu yidhi facaltuhaa waan sameeyey bur horta soo garashada idan wa ana min addaaliina markaana waan qaldanaan sida marka ay ka cararayo ilaahay baa xikmada soo siiyey warka halka ka socda soo garanaysa sidaadaba hadduu khalad jiro khaladka maxaa loo sheegayaa masale fasanba xataa ruuxa khaladka sheegaya hadduu ujeedadiisu ay tahay inuu adiga kugu xumeeyo adiga waxaad u qaadataa muraayad u qaado khaladkaagoo lagu tuso walow cadowgaaguba ha ku tusay taa inaad ogeyso soo isagu dantuu dooni ha ka lahaado laakiin adiga garawso markaa kadibna wixii saxo haddadka tiraada muxuu ahaaye anaa la ii jiray waxbaa la burburinaya anaa la leey warkaas raadna warkaasi warkaasaya meelo dhowra saasa qur-aanka waan usoo qaaday wa ficlan waana sarto ficlan waana sarto dabadaasi markaa intaa kaga gudbo ninkii warka shanaad een doonaya isagana inaan wax ka tilmaamo waxa wey cadowga kaydkooda iyo musababaadkooda gaalada maxaa u deganaa maxaase u deganaada gaalada waxaa u deganaa saad garanaysaan waa kii maxaakiimta inta ciidamada etoobiya loo keensaday maraykankuna kor ka duqeeyey goobahay ayeen laga saaray ilaa in laga takhallusay la rumeeyey ilaa ilaahay tabaaraka watacaala waa bajiyey walaalo haddana dib inay isu soo habeeyaan ciidamadii etoobiyaanka madaxa laga garaaco iyagii wixii la socdayba ay baxaan sooma masir weyn bay ahayd masir weyn maanta wada dibadda aan tagnay qatar maanta wada tagnay oo idinka warrami doona insha allahu tacala ayaa waxaan la kulanay qolo walaalaha oo muslimiinta ah oo culimo ah waxaa lagu yidhahdeen aad baad u nafsi badan tihiin bay dhaha dadkan soomaalida leesh leanna waxay yidhaahdeen waxaad ahaydeen ummadaha muslimiinta ah ummaddii ugu dambaysteen la qabsadana waad ahaydeen ummaddii ugu horrayseen xorowdana waa noqoteen waxay miisaalla usoo qaateen waddamo fara badan oo muslimiinta oo gacanta lagu hayo bay falastiin ka mid marka waxay dhahdeen waa nicmad weyn nicmad weyn oo inaad ixtifaadaan u baahan weeyaan bay dhahay nicmad weyn bay dhahay laakiin dad badan uma gaxna haddii marka ay muuqatay awood military haddii la isticmaalay waxba laga qaban waayo xalku marka waxa weeyaan reer galbeedka iyo gaalada waxay isku qanciyeen xalkii military ma soconayee aynu kaa kala raadina si kaloo nimanka lagula dagaalamo lagaga takharus wuxuu noqon karaa iyaga in la isku gaaco waxay dhijeen labageri miyay dhijeen iyagaa isku jibiya soo adiga markii laisku kaa garaaco banaankaa lagaa biisanaya marka ugu dambaysana midhaha la goosanaya waxay filayeen gaaladu saa la socota boosaagil iclaamka ay filayeen maalinkii ay ciidamada ethoobiyaanku ka baxayeen xamar inay fasaa'isha muqaawamada ee jihaadaysay inay isku dhici doonto oo magaalada xamar looga hela istraatiijiga ah qabsigooda inay isugu dhici doonaan aad bay u filayeen laakiin ilaahay tabaaraka watacaala kama dhigin markii xamar la galay qolo walba saldhiggii u horreysay aan looga daba tegin walaahi shalay rag soo wada dagaalamaya wali kooxada haba ahaadeen laakiin rag soo wada dagaalamaya istaqaanay ahayn wax dhiba ayna dhicin shaha la wada caddahayo gaaladii waa yaabtay gaaladii waa yaabtay habkaasi marka waa fashilmay ilahay tabaaraka watacala waa fashil ayb intaa kagama hadhayaane habka u daba yaallaayo waxa weeye sidii laysugu dhufan lahaa ay u dagaalami lahaayeen gaalada guud ahaan adduunka maanta muslimiinta iyo saxwada iyo xarakaadku waxay ugu tasniifsan yihiin laba qaybood tasniifka wuxuu leeyahay qayb ka mida waxay u yaqaanaan muctadiliin alislaamiyuuna almuctadiluun bay dhahay waa nimanka ay u yaqaanaan qunyar socodka qunyar socodka waxay rumaysan yihiin inay la noolaan karaan waa niman tacaayish ogol oo silmi ogol oo wax loola qaybsan karo oo lala dhaqmi karo oo siyaasad garanaya oo reemagaal oo xadaayiin ah qoladaasi waa qolada islaamiyiinta qaar ka mid a khaanadaasay gaalada ugu jirta qolana waxay yidhaahdaan waa nimanka mutashadidiinta ah xad jirta ah oo mutarafiinta ah ilhaadiyiinta loo yaqaano qoladaasi marka xad jirta ah waxay hadda qabaan wakti kale inay ka qancaan waa dhica laakiin hadda waxay qabaan nimanka noocaasa in aan marnaba lala noolaan karin waa xubin jiran in la gooyaan ay waajib xal dhexdhexaad iyo ansaaqul xuluul waxa la yidhahdaan mada aqbalayaba qolana halkaasay u saaran ayib markii hore marka waxay isku dayeen oo istiraatiijiyadoodu ay ahayd inay qolada xag jirka ay u yaqaanaan inay awood isticmaalaan xoog kaga takhalusaan milatari ahaan inay kaga takhalusaan tii waa soo gaabatay hadda meelo fara badan waa ku fashilmeen waxba socon waay istiraatiijiye kalaa la qaatay marka istiraatiijiyada hadda lagu shaqaynayaa waxay tahay in iyaga iyo raggii islaamiyiinta ay ku magacaabeen way dhow yihiinoo way muxuu ahaay way ina soo dhigaanoo iyo socod baa la dhahaa iyaga iyo qoladaas sidii laysugu dhufan lahaa u dagaalami lahayn baa laga shaqaynaya innaga keliya maa caalamku dhow caalamku dhow maase waxaa jirta la yidhaahdo istiraatiijiyaadka dawladaha reer galbeedka khaasatan maraykanka ayay muxuu ahay baxsi ka samaysaa ranti baa la yidhahda waxay qortaa qaabka maxaa khaldamay tillaabooyinkii la qaaday maxaase badiil noqon karay maxaa badiil noqon karay waxaa badiil noqon kara marka in kuwa xag jirka ah lagula dagaalamo kuwa gunyarsaadka ah barnaamijkaasi marka waa barnaamij ku talagale see loogula dagaalamayaa kuwan gunyar socodka ah dawladaha iyo xukuumaadka ha laga qaybgeliyo kasoo dhaway kuwa siyanan ku siman ula wada dagaalamayna waa fashilana qaar aan soo dhawaysana waa idinka arkay magaalada maxaa waddanka masar ikhwaan muslimiinku hadda inay dawladda masar ka qayb galaan oo si adag kusoo galaan oo baarlamaanka qayb weyn ay ka yihiin wax horay loo yaqaaniba soo ayib xamaas baa timid doorashay gashay way qaadatay sidii jazaair oo kaleeto xoog laguma saarin laakiin waxoogaa si kayraga sabab saaray xataa waxay dadku ku qasabtay in xamaas la raadiyo soo wadaxda wufuuddii yurub baa isu dabamaraysa xamaasa loo tago halalaha xamaas waxaa laga dhaadhicinaya xamaas waxaa laga dhaadhicinaya siyaasadda laga fikiri hadday xamaas ahaanteeda loo daayo waxbay xariib soo waxbay xariib siyaasadda laga suuqigeliya waa inay degeystay leeyihiin waa in siyaasad laga qeygeliyo muxuu ahaayey si sharciya loo doortay waxay ahayd afghanistan baad la socotaan inay hadda leeyihiin dagaalkii socon maaye raadibaan kuwooda soke ee qunyar socodka ha la raadiyo karazayna meesha ha laga tuuro dawladda imankaasi ku jiraan hala dhiso ya dawladdaasi maxay samayni marka dawladdaasi waxay samayni raalibaanka xag jirka aday la dagaalamay ee galbeedna dhaqaaluhu bixinaysa oo nina kaga dhiman maayo afghani afghani ku dibay marka afghani afghani ku dib laba ayuu isku burburi nafsi shay waa si ay ka sameeyeen meesha la yidhaahdo ciraaq ka sameeyeen ciraaq markay kuufteen ooy samreen ooy sina yeeli waayeen ayaa waxay abuureen wax la yidhaahdo majaalisu saxawaat oo carabtii sunnada ayay ka sameeyeen waxaa uu kabageliyey majaalisu saxawaat tasarufaad khaasi ah oo gafa ooy ku kaceen raggii dagaalamaya qaar ka mida oo u sallaxday waxay rabeen inay helaan sii waxay keentay saxawaadkii majaalisu saxawaad iyo shiicadii iyo balaayo iswato inta nimankii lagu sallido muqaawamadii in dabarka laga jebiyo oo dhib weyn loo geysa marka hadda gaaladu waa faaxsan yihin oo waxay leeyihin wallaahi tijaabo cusub baa laynoo soo baxay waxa labaadii male mulka maalinba midbay tijaabiyaan waxay tijaabiyeen hadday ku najixaan daraasaday geliyaan waxay dhahaan waa dariiq saxa hadday ku fashilmaan waxay yidhahdaan waan fashilanay ila mabaadi kama duulayaan mulka gaalada mabaadiha kama duusha siyaaqa isaga siyaaqa isagaabay soomaaliduna hadda kusoo hagaagtay maqsuudka wuxuu yahay marka maqsuudka gaaladu wadataay wuxuu yahay oo ilaa hadda ayna ka daarin walaalihii shalay wada joogay halka cali wada lahaa madaxda isu ahaa muxuu ahaay muxuu ahaay raciyadda isu ahaa raggii iyaga ahaa maanta inta layska horkeeno ha laysku jebiyo istaraatiijiyadaas waa istaraatiijiyada gaalada u taala waa masale la fahmi karo taasina waxay suroobi kartaa markii xukuumaadka iyo andimada ay dhisayaan iyagu raalli ka yihiin shacabku markuu raacsan yahay muqaawamada inay markaa kula dagaalamaan waa masalo fudud waxaa iyadana qodob ah oo aada muhiim u ah inaan ogaano taas waxaan uga gol leeyahay inaad garataan dibna waan ka tacliiqin doonaay in maanta la islaayo oo raggaas isku dhacan oo soomaali maanta ay dagaalanto fasaa'il iyo kooxa u dagaalanto waa maqsad iyo istaraatiijiye gaalo ah qodobkaas meel iigu qora insha allahu tacaala waan kusoo noqon doonaa marka biidnillahi tabaraka watacaala arrinta kaleeto xusada mudan waxa weeye waxaa jirta ayadana oo muuqata oo gaalada tasniifkeeda gelaya nimankii la dhihi jiray adurqu suufiya dariiqooyinkii suufiyada oo iyagana tasniifka gaalada ugu jira dadka lala noolaan karo culimada badiilka abay u haystaan caalamiyan waxaa istaraatiijiye ah in nimankaa laga soo saaro qarsoonida banaanka la keeno dawrkooda la muujiyo laguna bedelo nimankan xag jirka ad adag ee wahaabiyada waa in la gado marka waa inay gadmaan shacab fucuurki laga gado waxaa jira munazama dawliya oo suufiyada carabka oo dhan ay ku jirto oo muctamaraad caalamiya qabata oo maraykanka ku shirtay oo yurub ku shirtay oo waddamada carabka intaa ku jirta xubnaana laga waday nin naqshabandi ah dariiqada naqshabandiyada ah baa hadda amiir u ah dawrkaasi in marka la soo qaado oo meesha la tirtirayo dawrkii saxwada xagga waxaa laga soo dhisahayaa dariiqooyinkiisu diiq soomaaliyana waad arkaysaa magacyo badan oo horey loo aqoonin baa hadda soo baxay kooxo aan la aqoonin baa hadda soo baxay goobo haysta dagaalamaya hubaysan ha etoobiyaanku ay tacbinayaan si calalan ah maba la qarsanayo soo maba la qarsanayo ahlusunna waljamaca leenabi sunna waxaan ugu baraarujin lahay magacaasi waa musalax sharci ah oo sax ah oo la dhacay oo la biliiqato in la soo celiyo uba ahlusunna waljamaaca macnahaasi ama magacaasi waa magacii ay lahaayeen saxaabada iyo taabiciinta iyo atbaacdooda meel kalaba inuu galan waa kala inuu dariiq khaldan iyo dad khaldan magac u noqdona waa kala in looga hadhana waa kala in looga maxaa ka wadaa bimacnaa magacaasi yaan la sallimi marka waa yaan la sallimi waa qariib xataa qabqabliyaashii waddanka burburiyey rag ka mid ah oo etoobiyaanku ay soo soo direen inuu yidhahdo ahlu sunna ku dagaalamay ahlusunna warnimayo kaasiyo kala dheer waa wax la yaab lo wa wax la yaab lama wax la yaab lo marka taasina waa barnaamij muuqda oo la doonayo makaasibtii iyo simaartii tobayaalka sana la dhisahayay maanta si fudud inta loo baabi'iyo cid kale in badiil laga dhigoo lasoo geliyo shirarka hadda ay qabanayaan waxay leeyihiin oo dadweynaha ku leeyihi annagaa xudbadiina ahay laakiin waa lagu kufrideen wiilal yaryaroo sacuudiga laga soo diray waa naga raacdeen maantana ha idin dileen ha idin burburiyeen nafsi baa idin haya habaarka laga baa idin ku dhacay